mahadoo dhan ilaahay baa iskale ilaahay baan ku shukrinaynaa aan ku mahadinaynaa abaaro badan markii aan soo marnay roob buu na siiyey roobkii hadda waxaan galnay wakhtigii diraaca caws badan baa baxay cawskana wuu angegay waxaan dadka ka codsanaynaa dadka xoola dhaqadka ah in cawskaas la badbaadiyo dab laga taxadaro ilmaha aan amar la siiyo xoolaha raaci dadka inaan ka taxadarno gubista dhulka safartii hore iyadoo aaran badan la helaa meelo qaar dhulkii wuu gubtay waxay noqotay dadka inuu meesha ka hayaamo marka waxaan leenahay oon codsanaynaa dadka xoola dhaqadka ee dabaysha way dhaqaaqday cawskina wuu caddaaday inay dabka laga taxadaro khaasiyan dadka safri ee ama libooyo intuu xoola ka soo kaxeeyo gaariskeeni ama ijaara intuu ka soo kaxeeyo gaariskeeni ama intuu lagdheeraa ka soo kaxeeyo gaariskeeni xoolaha suuqa gaaris xoolaha u keeni inuu tafadal ka taxadaro dabka oo markay wax ku karsadaan ay duugaan dabka khatar weeye muxuu ahaa waxa aan dirayna waxaa weeye in la ilaaliyo cawskaas oo lagu barbaxo oo marka markii sidan oo kaleeto uu baxo marna xoolaha iyadoo asoo taagan bay cunayn marna dun buu noqono wuu daadan haddana sano kalaa lagu barbixi marka intaas wey messajka aan diri dhulka daacsinta wey meesha waxaa ka hadlay annaga kayn meel la dhaho boodayka xagga keliya kayn ah dhulka ani aan ka hadli waxaa dhulka cawska uu ka baxay ee sannadan intuu aarmay cawska ee geedaha maxogga u hayaan haddana caddaaday